بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همين فايلة كلنت فايلة خياري من البويس الروبتان يسوى البويس إن ديغا يتان بها كردوا هذا برامج كلنكو ورسن oo xilidan oo kalan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hamiinka jimaada ee sabtida hooyaas markii la kureeba dhegaystayaal hamiinnimo khamiisahu jimaaniya hooydaata taarigdaniya kabeeganta tuman iyo shanta bilo tuman lamaa sanada lamada kun iyo tumin lita qodobada kulunka warsan dhegaystayaal hamiinnimadan uuna shinhayn isina dheega doontaan haddii ilaahay u shar waliba ku mid eh xilla maalintii shalay hayti guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya iyo ha saareen warmurtiyeedka eedan in qaar ku tirsan maamul goboleedyada dalka ku jara ee doorashooyinka kudhii iyo reer lahankarnagii kuraas ku tirsan kuraas simeelooslakadooradi weliba geedka warmurtiyeed iyo iniskukooyan ama iyo si wada jirayo ahaan saareen dhammaan maamul goboleedyada dalka ku jara iyo markaas ka qaadaceena arrintii guddiga xalinta khilaafaadka hakuweeri ee ka eedinaytay in kuraas reer lahan naga doona warmurtiyeedkaas maamul goboleedyada dalka kamidaysiinya barnaamijka kulunka warsan dhegaystayaal ka dheega doontaan taasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadan uuna siinhayna isiina dheega doontaan haddii ilaahay usar waliba ku mid ee kulungeeka degdegayo niskukooyan qaar ku tirsan hogaamiyaalka hay-ado samafalka ee magaalada baydhabo ku howlgalow iyo weliba guddiga abaaro ee koonfur galbeed soomaaliya kulunkaasoo hoggaamiyay kursimaga madawiinaga waana ee wasiirka wasaaradda beero maxamed xasan fiqi weliba lunku hadalaayay arrimo abaaro ee koonfur galbeed soomaaliya dhowaan guddiga abaaro ee koonfur galbeed soomaaliya iyo ka dhawaaqeen kulunka kureed weliba saxaafadda la hadalay kursimaga madawiinaga waana ee wasiirka wasaaradda beero waa inuu safaafahayey walyaabogii iyo io weliba hay-ado samafalka madaxda ku tirsan ee geedka kulunka wada qaadi walyaabogiyo kuwada hadaleen kulunku warsanye dhegaystayaal hasenka gudbii doogna taas oo kale deegaanka goobgudud shabeelow weliba taas oo kale iyana lah ku sheegahaya in abaaro dhinagaas iyona qayb ku eyin ee markaas saamaynta kuwalis dadka iyo duunyada maamulka deegaanka goobgudud shabeelow oo warsan hala xiriiri weliba iyo ku warbiyena dhibaatada abaaro iyo weliba meelo markaas xilliganka doranta gudoomiyaha deegaanka goobguduud xuseen wardheere oo idaacadda warsan waraysi lowelatiya kulanku warsan ka dheega doontaan taasoo kale qarax khasaare jeysidii oo markaas lang adeegsaday baabuur walyaabo qaraxowlah kabuuyi oo lang markaas naftiis hore eh isu iskaga qaraxi maqaayadada village ee magaalada muqdisho yaa weliba geedka ku dhiyey isla magaalada muqdisho khasaara shalduwinyo jeysida qaraxa taas oo kale isla qarax kale weliba usu ku dhiyey ex control afgooye ee magaalada muqdisho banaanje walina la sheegay in khasaaraha ku deertii askar ku tirsan militariga soomaaliya kulunku warsanye dhegaystayaal dheega doontaan faahfaahin una siin kuhayna qaraxyada muqdisho ku dhihi geedka taasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimadan uuna siinhaynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay sar waliba ku mid ee wabdo ku dareera hay-adda mine action ee qaramada midoobey weliba geedka iyo deerina magaalada cadaada ee maamul goboleedka galmudug welina kulun iyo la qaadeyna wasiirka amniga maamulkaas iyoona kuwada hadleen qaabkii markaas linku horseeda lahay miinooyinka ama walyaabo markaas dhibaatada sheeno kor ee tan i burburkii dalka soomaaliya kordhii markaas mine action iyo anku howlgalna deegaanada maamul goboleedka galmudug kulunka warsanya ka dheega doontaan wasiirka wasaaradda amniga maamulkaas oo faahfaahiyo kulunkii weliba walyaabowgii iyo kula hadaleen wafdiga ku dareer qaramada midoobey hay-addan qaabilsan dhinaga miina baarista ee mine action qodobadaas iyo qodobo kale oo iyo ka jiraan walihaniisyaada kulunka warsan intiinu kuguda jirnay hasiin gudbii doonaa saaxiibkay saalax qayse barnaamijka farsameeyahay sida caliya saari jicil oo isina dirasyahay mar kale iyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal qaybo hore barnaamijka kulunka warsan ee gudagala qodobkan ku horeeya kulunka hamiinnimadan uuna ka fiiraan weliba uusan nagadayaa xillo shalay iyo markaas ha saaran warmurtiyeed guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal ee soomaaliya iyoona war-saxaafadeedkaaska sheegeen in qaar ku tirsan kuraasreed lahankanagii maamul goboleedyada dalka ku jara oo doorashooyin kudhii dhowaantan walina isla geeka oo bilahayti tuma i shanta bilo tuma lamaa sanada lamada kun iyo tumi lito oo maalin khamiise hayti warmurtiyeed iyo ka midaysiiyeen si wada jir ay haansaarena qaar ku tirsan maamul goboleedyada dalka ku jara oo iyoona sheegeen in iyo walba unku jarna ama eedeymo markaas lahanjeedii iyo an aqbala doogna war-saxaafadeedkii waliba uusa an qoranayay geek oo taarikhdiiy ee totuma ishanta disembar lamada kun iyo tomilita waliba war-saxaafadeed wadajir ee hasaaray gudyada hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed oo shal ee puntland galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland war-saxaafadeedkan waliba ku saabsanya go'aanka guddiga xalinta khilaafaadka tumi afartii shalay ee bilo tumi lamaad sanadda lamada kun iyo tomilita iyo elfadaay in markaas lanku horseeda kuraas laka dooradii deegaanada doorashooyinka dalka si sharciya markaasanku ku dhiyey ankoreyntii waliba madalla shacabka soomaaliyeed ee beella caalamka lugadaagan ee qodobadan hoos ka xusan yeleri guddiga xalinta khilaafaadka go-aanyo iyo weliba hab dacwad qaadista muwaafaqsan qodobada tumi afraad ee xilka iyo weliba waajibaadka guddiga xalinta khilaafaadka ee dhigow ama dhikow kulammada guddiga markaas lakuku dhugunsudo karo dacwadda oo in iyo haata soo markaas furun dhiniyada iyo quseeyaan goobroogyaalka caalamiga ah iyo weliba ahaan gudo haddaba maadaama kulankii iyo weladeen guddiga xalinta khilaafaadka tumi afartii bili tumi lamaad ee lamada kun iyo tumi lito oo shalay ka beegnaatii iyo inin marna habraaca ka husun qodobka tumi afaraad ee xilka iyo weliba waajibaadka guddiga xalinta khilaafaadka dowladda soomaaliya taas weliba caddeese in iyo ndirna go-aan suuq waa in iyo direen go-aan suuq midoowe guddiga xalinta khilaafaadka weliba wakiiladiyo xiriir fayla malalahayna deegaan doorashooyinkii weliba gudyada doorashada walina caqabad markaas ka nagda doontee waa caqabad ka nagda doontee hooloogii qorshada waa howlowgii doorashada ilaa iyo meelo qaar oo isyoyoon isku kubaheen guddiga xalintana waliba markala iyo leeyina waliba baarane waa guddiga xalinta marka iyo leeyin waliba baarane kuraas khilaaf ku jara mala dareerna xidhiirka gudyada shaqada doorashada gabadi mana ogayna ama iyo mana baarna dukumeentiyada iyo weliba hanaanka iyo mareen doorashada wakiila manruugna goobta shaqada qaarna maba ku warhayna ama madhugun sidaana dhiniyada arrimogaas kusayto oo dhongyari war-saxaafadeedka oo markaas ha ku bahi qaar ku tirsan madaxda maamul goboleedyada ama hogaamiyaalka maamul goboleedyada dalka ee dhiniga doorashooyinka heer maamul goboleed an qaabilsanahay walina dhina kale waliba war-saxaafadeedka isuuna xusahaye guddiga xalinta khilaafaadka waliba ku wargeliyaana in iyo inka deg degna go-aanadan oo burburi kora hanaanka doorashooyinka walina kala talyaana in la sameeya baaris dhab-e oo xaqiiqda markaas ka dhisan guddiga xalinta khilaafaadka go-aanka iyo diran walibaan aragne in usiikoo horsurumo kor xildhibaanada sida sharciga ee markaas landooradaysa markaas lanka edaayay in iyo in hoggaansamaan fulinta ujeeddooyin siyaasadeed sababowgaas kor ku xusan daraadiyo go-aanka guddiga xalinta waliba too markaas laka degdegi oo xambaarsan ujeeddooyin siyaasadeed oo iyo abaabulahaya musharaxiin awood dowladnimo haysada haddaba waliba meelan ka caddeeyana in go-aanka iyo dereen ama iyo ha saareen guddiga xalinta khilaafaadka oo laka burbur yahay doorashada kudhiidii deegaan doorashooyinka soomaaliya uuse iikoo markaas sharci dare ah oo markaas lan dhaqma waa lanka dhaqma doonna shacabka soomaaliyeed iyo beellaha caalamka waliba markaas ku wargeliyaana in doorashooyinka kudhii dalka afartan isiyeed sana ku dib iyo markaas an kudhiina waa inin dhihna si dimuqraadi ah xur eh oo xalaal ah natiijooyinka ha ku bahi doorashooyinkaasna in markaas la baabi'i sa sharceena markaas lan baabi'i yaa markaas ogolaado kornii ereen war-saxaafadeedka gudyada geeka ha saari walina war-saxaafadeedka ka saxiixina guddoomiyaalka guddiyada doorashooyinka ee maamul goboleedyada oo usan ka horeeya master khaliif aw cali guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee puntland iyo weliba mudane cabdi cali raage gudoomi waa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee jubbaland iyo master maxamed cabdulaahi mursal guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed iyo weliba anka dambeyntii mudane xuseen sheekh maxamed guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee galmudug idaacadda warsane magaalada baydhabyo welin oo dhugun saatan dhegeystayaa kulunka warsan qaybo jee horeyaa ku gudi jirnaa geeka xarunta madaxtooyada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed weliba kulun degdeg een isku kooyay guddiga abaaro ee koonfur galbeed iyo weliba qaar ku tirsan hay-ado samafalka ee dhinaga gargaarida qaabilsan welina kulunkaas hogaamiyaayey kusimaga madawiinaga waan ah wasiirka wasaaradda beero ee koonfur galbeed maxamed xasan fiqi kulunka oo wariyaalka banaanka kurooga markuu ishaadhamaaday weliba wariyaalka la hadalay maxamed xasan fiqi kusimaga madawiinaga waana ee wasiirka wasaaradda beero oo faahfaahiyow wayaabagii kulunkaha ku bahi
bismi illahi raxmaan raxiim wasiirada maamulka koonfur galbeed exaad xoolaha iyo qorshaynta guddoomiyaha degmada muxuu ahaa isku duwiyaasha qaybaha kala duwan ee maamulka koonfur galbeed ka tirsan ee shirkii maanta ka qayb galay weriyayaasha sharafta leh waxaan rabaa halkan inaan micnaha aan warsaxaafadeedkan ku caddayno maanta oo bishu shan iyo toban tahay waxaan kulan la yeelannay ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ee hay-adaha samafalka kuwa internationalka iyo kuwa localka ah shirkaasoo daba socday shir hore ee wasiirada maamulka koonfur galbeed iyo maamulka koonfur galbeed oo hore ugu dhawaaqay in abaar xoogle ay ka jirto ee maamulka uu ka taliyo koonfur galbeed sida gobolka shabeellaha hoose baay iyo bakool arrintaas annagoo daba socono ayaa waxaa casumaad maanta xafiiska noogu yimid hay-adihii samafalka waxaanan oga wada hadalnay hay-adagu aad bay u tira badnaayeen d r c safe children gareedo u n c r n r c i o m wash coby world vision iyo kuwo kale oo badan ooja oo iyadu soo qaban qaabisay nafteeda hay-adaha micnaha isku dabriidkooda lahayd oo iyadoo kaashanaysa wasaaradda iskaashiga ee caalamiga doodeer kadib wasaaradda muxuu ahaa wasaaradihii ka soo qayb galay sida wasiirka xalaallada xoolaha iyo qorshaynta iyo wasiirka shaqadii shaqaalaha oo mas-uul ka ahaa hay-adda wasaaradda dibudejinta intuba waxaan soo bandhignay baaxadda abaareed ee ka jirta saddexdan gobol waxayna hay-adihii ka soo qayb galay muddo hal saac iyo bar ah haddaysan ahayn laba saac ay ka doodayeen habkii loo caawini lahaa ee dadkan ka soo barakacay gobollada kala duwan ee muxuu ahaa ee sida tiyeglow xudur ee muxuu ahaa baydhabo iyo agaarkeeda tuulooyinka ku yaallo ee warbixinta oo xagga tuulooyinka ku saabsanna ee baydhabo iyo agaarkeeda waxaa goobjoogna la ahaa ilaahay mahadaha ka gaartay guddoomiyihii degmada oo warbixinno badan uu soo diyaariyey iyo duq magaalada isku ah oo warbixinno uu soo diyaariyay ayagana halkaa aan ka sheegnay waxaana micnaha isku afgarannay hadduu ilaah raalli ka noqdo toddoba iyo tobanka bisha oo ku beegan maalinta sabtida ah hadduu ilaah raalli ka noqdo waxaa noo imaan doono humanitarianka qolo ka socota xagga nairobi naga soo gaari doonto hay-adaha iyo muxuu ahaa xukuumadda dib ayay isugu soo noqon doonaan maalinta sabtidana waxaan la soo shaacin doonaa hadduu ilaah raalli ka noqdo goorta iyo wakhtiga la qaban doono ee dadka assessmentiga lagu tegi doono tuulooyin badan iyo dhul badan oo ka tirsan maamulkaani kabacdina waxaan rajaynaynaa dadka in wax badan loo qabto dhibaatada ugu muhiimsan ee aan ka hadlayno ee baaq aan ka dirayno hay-aduna ay nala qaateen waxay ahayd biyo la'aan baasan oo ka jirto saddexdan gobol ee hataa waxaa gursan webigii eshabeelle ee muxuu ahaa ee roobka badan iyo biyaha badan laga heli jiray dadkiina waxay ku soo badanayaan magaalooyinka waaweyn sidaan hore u sheegnay dadkuna inta badan waxay ka soo ordayaan waa biyola'aan midda kaloo labaad beerihii laba guu way baaqdeen xoolihiina waxaa galay cudur sida uu micnaha soo bandhigay wasiirka xalaada xoolaha sidaa darteed shirkeenna wuxuu ku dhammaaday si aad u qurux badan waxaanan rajaynaynaa dhowaanahan maamulka koonfur galbeed inaanan u kala harin inaan wadno aan ka mari dhalanno ilaa iyo dadka aan mas-uulka ka nahay noloshooda dib ay ugu noqonayso aan ku celin lahayn goobihii iyo tuulooyinkii ay ka imaadeen kuwa joogan aan u heli lahayn deegaan ay ku noolaadaan sidaa darteed shirkeen intaasuu ku saabsanaa waana mahadsantihin mudane kursimi madaxweyne anoo ka faa'iidaysanaya munaasabadda waxaa ku socdaa s b c cabdisa cabdiqaadir weeyaan maxaa mar hore lagu qaban waayo dadkan soo barakacay oo taageero loola gaarsiin maadaama ilaa lix bilood ka hor ay abaarta dalka jirta
runtaa waay runtii annagu hore ayaan baaq u soo saarnay abaaraha ku saabsan muddadii saddexda bil ugu horraysayna xukuumadda waxay fiirinaysay nolosha dadka iyo dhaqdhaqaaqa ka jira waxaana ururinaynay xogta degmooyinka ay ka kooban tahay gobolkan oo dhan ilaa iyo baraawa geeskeeda ilaa iyo ceelberde xuduudda waddanka kenya ayaan raadinaynay markaan xogtii helnayna annagoo kaashanayna wasaaradda qorshaynta waxaan qabannay shirkii ugu horreeyey aan ku iclaaminay in abaar ay ka jirto maamulkan koonfur galbeed haddaba horaan u iclaaminay hadda waxqabadkii ayaan maanta ka shiraynay waxaana rajaynaynaa maalmaha soo socdo in wax badan ay nooga yimaadaan caalamka iyo hay-adaha hadda gudaha ku jira
omo nadiif basura أبو geeska dhardhigoba isdaartaymaad waslaha karti adigoo jadiidka intaalki warti may wala deereey lakuna dhigoya musme ma jarmay ما هندو كجرنتا داركي كي كان دغداي له wah aman hayna maysed masyanka nuuren wara او ما نظيفة لك دغايسن نوردي wa oma nadiif aasu amay fol aasuwa hadabla mukun haysade kun koy unagi oo qaaday oo kun hayta soo hagaaday hayinka dar inibal moosili waylisheneeye yeedo lama lama kumaho baakada nusnusye ee lisheni lam konton garaame eh lam haba ho qaato biskadikun makidaaria sidii baakada hanlay horam haba qaato biskadikuna dhiibas makidaaria maab kor qabto ame maydhow ayaantan wajagaloe hadda hagaade poolana ninkana seehiyey ومن نظيف نبوشي هاتو معصي
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo welinoo dhugunsi aytan dhegaystayaal kulanku warsan qaybo jeey hor ayaa ka gudi jarnaa isla arrimo abaaro ayaa ka gudi jarnaa deegaanka goobgudud shabeello weliba laha ku sheegahaya in iyan dhinigaas abaaro ku jiraan oo weliba deegaano hoos ko goobgudud shabeellow iyona abaara dadkiiyo duunyada saameeyay xilligan ku teegantay maamulka deegaanka goobgudud ee guddoomiyaga isu ku eeyey xuseen wardheere oo idaacadda warsan waraysi lawaalad weliba uusa ku hadalaya arrimogaas
ciidankaas goobguduud jibana haalada bani aadanimo oo ku jirta weliba waa dhibig badan oo marna baahooyin badan oo shalduul gayaala oo abaar weliba waa waxyaal badan oo marna bulshadaasi dhadhafiya jira wali maliraanaygeekimadii lakama nohdaay wali abaar ilaahaynu hayaleraay olkii abaartiyoonay oo yaninga yaninga darmayonahay weliba waa degmadaas dadweynihii hoogi eebiyada doofyaal badan oo marna dadweynihii degmadaas shuugay aan booradi mad badan yaa idinkuhen waxyaal badan qabashe iyo sheegan dadkaas weli waa oli abaadhi ooma yaan kulumay eebiyadaan dhigin walaal kasi gadoomiye marka kuwaranba xiliyadii oo roobabkeeda ka gudi jara roob walbawi jara deegaanka goobgudud shubelow ciidankaas goobguduud sigaalow roob waliyo roob iyo dhigaadoo iyo diima geliin eebiyada lankaomanyi heel madle shibelo waliba waa maylika degnaay hay gudideeda lika degnaay waroo bii galaayan ma eeli kujeedo malka helna hada madum lamasin abaaree yaa gadhe iyada dhanka marna ya dhibin yaal iyada dhanka oomayi deegankaas waliba waa mayn baahanyaa gudmada degiyan baahan yulaal kasi marka waroye ka yaalan deegaanka goobgudud shubelow meegahaan toladiyo kuwaranba biyo ka jaraado deegaankaas oo bookudid shibaalow wali ka yaalay warayaal kontontii oonay walla jiran ayaa ka taali haliinto biima ka jiran deed biyeeda dhanka oo miid biyoha nyanka dhow soddon kilomitiraha miilmalaagda leeraw naankal biyoga oo marne eelka oo aniinka oo ade tumun kilomitrs oo jijiida jere dhinaawi eel oo marne iyaal waraabo korum e madibashiga biyo dhamaaye dadka dadkaas eed iyeedyan oo miimala jare eelkaas ada sheegahay dad shibinbiyood hanrid islamarkaasi hata ka sugin deegaanka goobgudud shibaalow wallaahi dadkaasi eelkasay biyoojay hadanka koor may waraabnaha eelkaoolay waraabe madad maraabo kuraangeedan kaleedi markii mayba sheegday in kilomitir dheer lahan kuu dhaansow eelkaasi balse eelkaasi raashin may ka karsada biyoojay islamarkaasi mise hoolada lasee waa may ka karsado hoolana ku waraabayan walna walka kartiga inkastoo tusahan hayna eel oo ee jijiida oo maaragnaade deegaanka antaal tuman kilomitir oo antaal signaada mahadhow elilarey kaadnaada mahadhow dadka wali waa igeeraka noolaena dadka sigaalasimaadimaamanileelere dadkii sababa gaalika dhaantalongasakab boqolkiiba labaatna iska filan ilaahay iska filan naga iska filan maabajiro baniaadame wali waa hayada bani aadamka googaduudaas googadiskibelow eediyeeda bulshadaas yaa eeda idiimada ini iyo beero haddii hanaagana gadoomiyey welibaada faahfaahin hooseyaase beeroy ka yaalan deegaanka goobgudud ee shibeelow wa abuur wala ka yaalay hilla maanaha la abuuray kuwaranba haaladiyo sidaa beero deegaankii goobgaduud shabeelow biyataan moodina abaartadi haddana abuurka sihan bay hoobganjisbudhikoo joogi hoolida katoosiyahi hoolaba dhamaado ahe yooba baa dhamaayo ahayta dadkii dunyada eed iyo eed yaa gabalkaasay isliiman taale beerowyada abuurkii sisaha buubayiyo ubadaleelatahay silaata mawalkel mataalan waliba dadweynaha bulshadaas eedyadan baraka oo ahayd yoosigu waliba antaa qof yaa meeloonka guuro ahayte abidukaas doonga jir walal jarana waa ha ku baraka ay abaarto ka dhiid isla markaasi deegaanka goobgudud shibaalo iyo deegaanadii hoos ku-een walbadana ha ku barakay oo gobolka hagal iyo jiran kaasi oon baan dhamaado aan dadka sidain badanyii waliba waa gaari madaba walka dhaansidaw male gabalkaas soddon kilomitr sedisaalan dareere adiga sedisaalan dareere haye qof qof bilaanga suuga tabar dornabaarkadii meelam horoori sedisaan daredi sedisaanantaan dareri lisa ulaasan oo midibag baa naga jer walaal marka gadoomiye alatamayba ku midata maamulka deegaanka goobgudud shabeelo ee gobolka bay mayse dhaqdhaqaaqaysin samaytan hilligiisin hilkilisinka igmad islamarkaasi dadkaas ilaahay kusakoysin mas-uulingatin wallaahi waxyaal badan yaa ee suubini hata waktiyaal kunton oo hata hadow barsabta gobolkii oo gadoomiyaha degmada iyo wasdalajar yaninkoyan waxyaal badan yana hasusuubi walbada noo marne xaaladaas oo dhibaatay miiliyaan yaa laha argi taabtisaasay ilaa iyo hado waloo oo marne muuqdoona ninkobdi oo deegaankaas hanga lakagobidanekawmadhe balse kan maamul ahaantii may ku goboltay qarantaasi wallahi maamul ahaantan wali waa langlanka oo marne sabur dorno saase oo marne miil malaaqbil eraadan dhaaniyay hilan oo marne bajaaj walaasalika dhaaniyay walo aadaag iyo saylukususiya iyaasho ku noolaysadaan iyo kasaadinaas walbiinoon gobinimada kasi mudane gadoomiye deegaanka goobgudud shabeelow dadkii hoogsatadaa isla markaasay iyo ka hoogsoo jiraan beero xaaladii oo hata mehse mehana darasi wallahi dadweynahaas oo beeririyahay dhamasin abaarka dhiidi diinan lahayn waroogina jiilaamayn guren hortiba warolayka noolayna eelnahayna kulley dadkaasay dadweynahaas eediyadan abadahay ana wali fadeeya haddii deegaankaas koonfur galbeed katifini inadan gudmido faday walaal anka dambeyntii mudane gadoomiye fursadu raadiyaha warsaamiinimooda ka siyaasa ma islata xaalada bini aadam walalanku gabada koro shacabka deegaanka goobgudud shabeelow gobolka baay shacabkaas deegaankaas goobgudud shabeelow gobolka baay wali lan gobada fadeey biyo hela ilaa isla markan hadta eh booyidiyo walbarkadooyinka biilanka shida booyidyaadii walaagatay dhankayla dhaam siidiya kale eel dhankooda wali waa iskool laka suubi isbitaal laka suubi daawo la geey antaas dhanba laka suubi yaa fadaada degmadaas degmo tumunku qofi walla jiranka nool oo kooyan eediyeeda waana baahideenna miida kaas waliba hay gudoomiyaha deegaanka goobgudul shabeelo ee gobolka baay huseen wardheere eedan maasanta gudoomiye adig idin walaal
Wi-Fi 4G LTE main diang masalah dogongo main nindang eh, masalah rijalu malhuran internet na Wi-Fi 4G LTE ma aragni ima deegna mugdi uulshayu ma gordow imay hayeegna mareen fayle mugdilku kubahaw maylato aha adeega Wi-Fi 4G LTE markaata ma doonto lanki midigdiiska gobsada Wi-Fi 4G LTE mataawiyaane marhor li in sheegay inay masaladiiska weeraw adduunyadan korshe intii internetka abtirsadaas bulshadakii ishaaratiyo myfi 4g lte uhay uhay tigeeshe umudis balansadaaso internet lika hariira online liniska faanow ay koomoganaanay adeega myfi 4G LTE bad i bere bered i baadii beedka i goobta shaqa boos kastoo aad roogta kalabaashaal bulshada myfi 4G LTE gu-ideerba guu interneeda usub global interneta sidii galeytihan lahanku goosaday marna ang moogatoy adeega casriga ahoo usub myfi 4G LTE mobile ama computer ka isticmaal meel walba ada roogda macaamiilka global internet may bagadaday qalabka myfi mobile internet may bana ka jarte labaatan g b oo free eh adeegun casriga ahoo usub mayba kala hariiri kortee asxaabta sida indhanyin ad oo gb-ga antuurasa waana laha keentuuro kora in bilow mee adeegun ammaantiis in badan ah i deertay inta inka toosay in adaayba adeega 4g lte mayba isinku heli kortana xarunta global internet oo xafiisdii sukiyaala daarta ganacsiga ee alkhaliil wali faahfaahintaas dheer iyo weyba isinku la xiriiri kortaana teleefon lambarada shan eberli hal shan afartan toddobaatan afartiili eberli hal shan lixdan isiyeed labaatan ishan soddon ilama amaneeshinka eberli sagaal sagaaliyo todoba siyeed
raadiyaha warsane magaalada baydhabo olundhun sidaatan dhegaystayaal qaybo dhexe ee kulanka warsan ayaa ku guda jirna qodobka kale ee barnaamijka una hamiinimadan kafiilan walibaa usanagdaya geek walibaa seminaar muddo afar maalin ee andareeri ama tababar andareeri muddo afar maalin eh saraakiil diirasa ilaa labaatan sarkaal oo ciidamada koonfur galbeed soomaaliya hogaamiyaasha weliba geek laha ku gebagabaayay magaalada baydhabo welina saraakiilaas la baraayay sidii iyo la dhagama lahayaan ciidamada iyo weliba sida markaas anka habboon ee xilliyada howlgallada iyo daran shacabka hantida tiitiyo lang badbaadii kora wasiirka wasaaradda hogdhikowka dhaqan celinta iyo tababarada maleeshiyaadka xasan xuseen maxamed xasan eele ayaa hahiroowka tababarkaas u dhiibgelay
I want to thank also the participants for their active participation and not wasting and uh, overcoming. But I want to participate. I want to add, uh, to, to thank her for their participation and coming every time they will be at.
walkaa rajeena tababaradu aniga oo naga nahanin koreeyey iyo xaninka damboy dhamaadaba ooyo dareeraan degmooyinka dhiggaasi meelwalbeldeesi casharada la bara askarta xuquuqda aadanaha iyo wareegalo walayo qambaahanin ini la baro iyana rajeena insha allahu tacaala And we hope as ministry that this terrain will not be the first and will not be the end. And we hope that to be continued because uh, the large number of security forces that we have is very much. And we expect that this will be the first and will be continued other trainings in the near future to get more participants and understanding what human rights is and how they can engage with the community during the situation of security.
saakibka geedi oo hoolin usinatay iskaala muhiim ay ku qaadaday inta badan hariiriyaha iyo sina mahadnaya insha allah Uh, my work, uh, I want to thank also Gedi, it's myself, for doing this, uh, organizing this service training and uh, this hard work and it's very helpful to having service training and organizing and I want to thank you.
geedka wargan ingeli gaboobay tababarkay ma qaadaan muddo afarta maalmood eh insha allahu tacaala tababar kale inay bilaawda doonaan tababarkayna taniin keliya dhammaanna wareelka faray ciidamada wareelka faray amar la kasiyey inayo baraan dadka kale iyo cuseyda doonaan leen aragna langeeka casharkun qaadi soo casharkun wareelka qaadi wareemada ka dhagamo nin leen aragna ka jiyaan insha allah And uh, we hope that to thank also the participants for their active participation and not wasting and uh, of a comment, but I want to participate. I want to, add, uh, to, to thank her for their participation and comment every time they have been at.
wali kalaan rajeena tababaradu aniga on nagan xanin koreyni iyo xaninka dambuy dhamaada boqoyo dareeraan degmooyinka dhulkaasi meelo beledgeersi casharada la bara askarta xuquuqda aadanaha iyo wala alla wala iyo on baahmin ini la baro iyana ka jirana insha allahu tacaala And we hope as a ministry that this surrender will not be the first and will not be the end. And we hope that to be continued because the larger number of security forces that we have is very much. And we expect that this will be the first and will be continued other trainings in the near future to get more participants understanding what human rights is and how they can engage with the community during the situation of security.
saaxiibkay geedi oo hoolmuusan agtiis kaalin muhiim ay ku qaadaday inta badan xariiriyaha iyo sina macnaya insha allah Uh, my work, uh, ma- uh, I want to thank also Gedi, it's myself, for doing this, uh, organizing this service training and uh, this hard work and it's very helpful to having service training and organizing and I want to thank you.
geedka warganin geedi godoobay tababarkay ma qaadaan muddo afarta maalmood eh insha allahu tacaala tababar kalena bilowda doonaan tababarkayna tani keliya dhammaanna waa lagu faray ciidamada waa la faray amar la kasiyey inayo baraan dadka kale iyo coseeda doonaan leen arin langeeka casharkun qaadaan iso casharkun waa la ka qaaday waa lamida ka dhagama waa nin arrin ka jiraan insha allah And uh, we hope that uh, the participants who have co- attended this training will use what they have learned from here and uh, we hope that we will never see that what they have learned that they are violated against the human rights, human rights as long as they, are, they were trained on what human rights is and how to be improved and protection and promotion of human rights. And the training is closed for the, for the last four days and we want to start giving the awards of certificates to the participants.
dhammaantina siina
رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا صيامنا ما بنلعب
wax cunta shaatigan galadahay teen jeedmay shughulaa ku daayay boofada waa shaamuna dusugshaya kiin kariyay
shaayigi shamini baskariya wanta kusheena toofsadin isku dawaadina
waa hoowe koo kiin kariyay dhan wa may shoobta intii shaatiga galuusays aan galada shaayin wada karidi mayse amal shalaya tarmuus shaagmunad gudaada laga shaayka kariyow carwal macruufah gadi oo weli sheenan qaboojiyaan walle shakaru mugdilankii gala musbaawa daaraday malaayminshayni moolkuwa arwiya malaagshon arwo almacruufa muslimiinaysaas ogaada jidkoodinbooda waa adduunyadun ma roogi doono maada walma taraayoho moodna dabaka hadhiidhe intiin laftakii ma ruuwadaase madoo hakoeloway walaal arwo almacruuf marwada ada jeelle hoo ada maqsuudidi fadaaso
waayahay dhegeystayaal raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo weli noola darataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo barnaamijka kulunka warsan qayboojiya dhex ayaan ku guda jirna dhinaca kale waliba geedka magaalada muqdisho u kudhiyey qaraxyo markaas sababay khasaareen iska jirta dhimasho iyo dhaawac oo ku shaldhiyeen maqaayadada village oo muqdisho ku tirsan iyo weliba ex control afgoye oo isla magaalada muqdisho banaan iyo higa walina qaraxyadaas saas oo kale la sheegay in khasaarihii oo ku diiran ciidamo ku tirsan dowladda soomaaliya afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo wariyaalka kala hadalay meelo qaraxyadii oo ku dhiyeen weliba isu korbiyey khasaaraha qaraxa isu jeysada
بسم الله الرحمن الرحيم آه، هلكن وانت ودعيس فيورها iyo national theaterka een een gaarigan wuxuu ahaa gaari alien ah wuxuu ku qarxay inta u dhaxaysa fiyooraha iyo theaterka qaranka jeedada iyo kajeedada midna muusan lahayn waad arkayseen meesha uu isku dilay cadowgaas ay doqonta soo direen ee khasaaraha uu geystay waxa ugu weyn waxa weeye naftiisa uu soo dhaqaajiyey oo miidaamiyey oo qarxiyey oo halligay weeyaan dhaawac hal wariye iyo hal askari buu dhaawac geystay laakiin khasaaraha ugu weyn maanta asagaa qaba naftiisiyuu soo dhaqaajiyey naftiisiyuu halligay naftiisiyuu qarribay waana muqarrib weeyaan cadow ummadda soomaaliyeed waaye ciidanka ammaanka qaranka ee booliiska iyo nabad sugidda oo eryanaya oo daba jooga ayuu markuu arkay inuusan baxsanaynin uusan hadafkiisa iyo ujeedkiisa gaaraynin buu tabeella ku dhuftay marka waxa weeye waa tabeella dilo weeyaan waa tabeella qarxiye ahay marka khasaaruhu waa laba qof oo dhaawaca iyo asigoo dhintay allaha u naxariista ma dhahayo cadowga badda soomaaliyad leedahay weeyaan waxyaabaha la yaab kale waxa weeye inta subaxdii soo baxaan bay naftooda ay keenayaan ay soo dhaqaajinayaan isma weydiinayaan maxaad u qarxaysaan bal eega maanta yaa ka khasaara badan naftiisiiba u dhaqaajiyey waa qarxiyey waa ka halkaa asoo go'go'an yaalla annagana wax dhibaataa nooma uusan geysan dhaawaca allaha bogsiiyo waa labadaas qofood wiilkaas saxafiga ah iyo askarigaas baa dhaawacmay ciidankana waxaan uga mahad celinayaa qaabkay jagboonta ugu qabteen ay u soo eryadeen ay u daba joogeen inta ka hartee soo socotana sidaa yeela eryadoo guba oo qarxiya ayaga injisyadii qarxin oo ayaga dila injisyadii dilin guud ahaan khasaaruhu intaas weeyaan aad baan waxaan u leenahay ciidanku way mahadsan yihiin waajib qaran bay guto may adeer may may waa been weeyaan wax taargada iyo wax ujeeddaa iyo waxay lahaayeen ma jiraan hadday ujeeddo leeyihiin meeshay u socdaan bay tegi lahaayeen waa kuwa laamiga dhex yaalla oo qarxay ayagoon dhibaato geysan qarxay cadowgana waxaan leenahay hadafkiinna intii geesiyaasha booliiska iyo nabasugiddu joogaan gaari maysa oo maasinta
iri hoos ah i ammaan abaar i aarang udur i aafimaad iskudha i isbitaalka aquuna aadana jingman ee iskanagna malee aman dheera ogaani alew sitamaankum gudaasha iriididhiida i waakii baryoba ee midka aragtidiis waaye ida iskarabay umbo araawe arlaada baan rogi ma arawna ilow iridahanku muudahayna ma udur dheeraday absheeli waaya idika reebay inaysi sheegan walku roonya aynoga haka arag yaa imidkan adwa ambo aniiba ejibiigay yaraabi ina mayse iniska fiirada isbuunye iniska dhiibta udur daawalaan ee eebigay masheengne aquuna medical center maseeto adiina maku daawaysato intii koodanboytana ha insheegdo akhuna medical center isku dhama ee unmoogatay isbitaal agabka caafimaadka inna unkumoganayne umutuka daawaysid akhuna medical center yamaybakiinka diyaaraha dhakhaatiir khibradan le adeega caafimaad marna go'aansada inta meelhanku bahan bulshada saas haatow aquuna medical center mashiima yaal haddii aan walasiinkudadaar mayba kumid aha ultrasound baaritaanka uurka jarka c b c baaritaanka dhiiga guud mukumaran microscope iyo weliba daawooyin tayle oo iniska jaraan daawada masaare daawada turkiga iyo weliba daawo yurub ee isbitaalka aquuna medical center yamayba usakiyaale jadwiinaga garow harajaadkii hora mayna dhiniga kahaaye hatiiska cusub ee shirkada korontada beeko weli faahfaahintaas dheer mayba kula haryiiri kortaana taleefanada lambareed iyo shalceeyin eberli halshan toddobaatan iyo toddoba eber eber toddobaatan iyo toddoba eberli hal shan konton iyo toddoba todoba iyo toddoba eber shan ama taleefanka kaloonka damboy lambar sheegseeyey eberli hal shan konton iyo sagaal konton iyo sagaal afartan iyo sagaal haddaba bulshooy hore indeera aquuna medical center
qaybo dhexe ee kulanka warsanya weli dhugunsiatan dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee noordareertaana qodobka kale ee kulanku nakafiiriyaan weliba uusa nagadayaa hay-adda qaramada midoobey ee qaabilsan dhinaga miinabaarowka ee mine action weliba geeka saraakiilku dareerti iyo deerina maamul goboleedka galmudug gaar ahaana xarunta maamulkaas ee cadaada kulan waliba ayuu la qaadeenaa wasiirka wasaaradda amniga maamulkaas islamarkaasna ku wada hadleen sidii linku horseeda lahay walyaabo khatarta sheenow ee deegaanada maamul goboleedka galmudug xildhigan yaalan wasiirka wasaaradda amniga oo kulanka markiisa dhammaaday la hadli wariyaalka waliba wasaray
raxmaan raxiim waxaa maanta sharaf noo ah inayna soo booqdaan caasimadda ku meelgaarka ah galmudug wafdi ballaaran ee ka socda hay-adda unka khaasatan main action oo ka shaqaysa waxyaabaha qarxa iyo arrimaha booliiska qayb ka ah waftigaas waxaa hogaaminayay ninkan galabka tagay saaxiibka sidiiq iyo adiga tiim kale oo isaga uu watay waxaynu maanta kusoo dhaweynay degmada cadaado een, xarunta kumeelgaarka galmudug een, waxaan kala hadalnay waxyaabaha een, ay u socdeen oo ay qayb ka tahay ama ugu muhiimsan tahay een, qaraxa iyo waxyaabaha een, ay ku reebatay dowladdii iyo burburkii iyo dhibaatadii soomaaliya ka dhacday deegaanada soomaaliya khaasatan deegaanka galmudug arrintaas oo ay noo caddeeyeen inay horena wax uga qabteen haddana ay haddii ilaahay idmo wax badan ka qaban doonaan iyo dhanka kale arrimaha booliiska oo iyagana tiimam afara oo la shaqeeya arrimahaas iyo waxyaabaha ay qabanayaan in ayagana taabari doonaan iyo xaqiiqdii dee waxyaabihii kale oo ay een, dowladda galmudug iyo ciidamadeeda ka caawin karaan intaba aad iyo aad ayaan eh, waxaa weeye u lafagurnay arrimahaas wax badan baan isla fahnay waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo xilliyada dhow een, in hawl een, cad oo muuqata oo waxqabad la taaban kara ka soo baxo inay deegaanadan ka bilaabaan haddii la idmo waan soo dhaweynaya saaxiibka sidiiq waan uga mahad celinaynaa boqoshada uu ku yimid een, dowladda galmudug aad iyo aad u mahadsan yahay
wasiirka wasaaradda amniga maamul goboleedka galmudug oo geedka la kulmay saraakiil hay-adda mine action ee minibaarokan qaabilsan cadaada geedka kala kulmay eedkaasiyan dambe guud ahaan barnaamijkii kulanku warsan idaacadda warsan kula daratan dhegaystayaal sida cali muuse hasaari barnaamijka saalax ya farsameeyey jeceyl weysina daraystayaal intiinu kulankun kulankii reedanku kulmi doogno waliba siinkukutabay sidaas iyo nabadaana